su-aalo badan ayaa ka yimid hubkii dhowaan gala gacanta shacabka degmada caabudwaa kaasoo dowladda soomaaliya inay ku sheegtay inuu ahaa mid sharci darro ah dadka ka faallooda amniga ayaa qaba in markii laga qaado cunaqabataynta hubka soomaaliya jireen talooyin iyo digniin la xiriira xaqiijinta iyo adkaynta dhabayaasha uu soo mari karo hubka maadaama soomaaliya muddo dheer saarneed cunaqabateyn hubka ah culays maaragtay soo korodhay waaye in maaragtay hub baaxaddaas la-eg oo ku dhawaad laba baawur saaran in dad shacab uu gacanta u galo oo weliba maaragtay hub nuucyo culus uu ku jiro marka khatar ahaan waxaan isleeyahay marka laga soo tago goblada dhexe wax oo dalka dhan saamayn doono waayo hogaanka bulshada rayidka ayaa u sheegay v o a in hubka gala gacanta shacabka walaa xooggan uu ku abuuray xilli soomaaliya markii horeba qabaa'iladu ay hubka gacanta ugu jiray in la iswarsado sidee waxaan ay ku dhaceen marka ugu horeyso labo sidee dowladda ugu falcelisay labadaas codaganta aaday muhiim u yihiin inay cad yihiin maxaa yeelay waxaan ogsoonnaha in goordhow cunaqabateyntii dalka hubka laga qaaday walow isha welina lagu haayo sidii fuul ah aysan u dhicin laakiin haddana la qaaday cunaqabateynta iyadoo weliba la ogyahay inaysan dowladda fully controleen xuduudaha dalka oo dhan guddoomiye shaatax ayaa sheegay in markii la qaado cunaqabateynta hubkay jireen cabsi la xiriirta sida dowladda soomaaliya u xakamayn karta balse xilligan muhiimay tahay in laga jawaabo su-aalaha ku xaaran hubkii dhowaan gala gacanta shacabka lana sugayo tillaabada ay qaada dowladda soomaaliya taasi oo xaqiijin doonta mustaqbalka iyo cunaqabateynta hubkee la qaaday
balse hadda waxaa waaye muhiimadda waxa ay tahay ay ku xiran tahay dadweynaha tallaabada uu qaadi doono u-nka hadba mas-uuliyadda ee dowladda la timaado oo ah sida looga jawaabo arrintan wixii laga qabtay iyo sida dowladda markaa falceliskeeda loo aamini karo in wax dambe aysan dhici doonin muhiimadda waxaa hadda wixii dhacay waa dhaceen balse walolka dalqa waxay tahay wada fran waddo furmatay oo sidaan usii socon doonta miyay naqon doontaa wax ka hor imaajin oo saan usoo galaan laga warhaynin haddii saan wax xaalkeeda uu yahay maxaa kale oo dhici kara oo suurtagal ah dowladda soomaaliya ayaa arrinkan dhowr jeeroo hore ka hadashay kana soo saartay qaraar mamnuucaya ka ganacsiga hubka cabdulqaadir okey v o a muqdisho